munaasabad ka dhacday fagaare ku yaala deegaanka farsoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa beel aagare iyo shanta caleemood waxa ay ka sheegeen in ay naf iyo maalba u hurayaan sidii dalka looga saari lahaa shisheeyaha iyo maamulada uu dhistay ee dimuqraadiyadda ku qotamay islamarkaasina diidan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana beeluhu ay wareejiyeen soddon neef oo geel ah iyo deeq kale oo u badan timir iyo caanaha la engejiyey beesha garre waxa ay dhiibtay labaatan neef oo geel ah oo igu tala gashay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay qashaan xoolahana sababtay u dhiibayso waxa ay ku sheegtay in ay tahay sidii diinta islaamku ay u sarray lahayd ugaaska beesha garre ugaas cabdulaahi xaaji axmed maxamed ayaa fagaaraha hadal kooban ka jeediyey gaalada sabiiliyiin sabiiliin ee ul dagaalanaan leeyaa gaala si lika jibi lahay oo islaamka korka naqan lahay ilaahay kalamadiis in kor naqleheedayaa hantatan iyo hoolaha kun iyo kun waha loo dhiibi wa kalimatullaahi hiya alculyaa ilaahay kalamadiis in kor naqatayaa loo dhiibi insha allaahu arrimagaasaa waa iska dhehnaa insha allaahu macnaha ugaaska beesha gare ana ay wahaasa aruurin insha allaahu mahad horto insha allaahu mahad oo has koobogna has dhammaanna ayaa ilaahay su u mahdina ilaahaki nuu yeele xilli oo jihaad fii sabiilillahi lika jihaaltanaan leeyahay umrugan ilaahay saa teersay waktigaanna oo waktigan ka dhege alxamdulilah ilaahayaa su u mahdina taas insha allaahu waxaa beesha garra oo garra waxaa iska helqaana wax afur ay hooro markii salbihiyay keel kar boqolla iska balaawada ka korle beeshara waxaa hoogaa afur lew kuwan hadda afur lew labaatan naf oo keel ay afartan kartoon oo timir ay afartan oo aana booro ay ayaa horta nibadoonyada iyo ugaastada saa aruuriyeen afur waay kuwaas afur ahaan lew aruurin bees shanta caleemood ayaa iyaduna waxay dhiibtay toban neef oo geelah iyo deeq kale waxaana goobta ka hadlay ugaaskeeda oo la yidhaahdo cumar jiidane oo qabiilyadaasna ku koobin oo beeshi shan caleemood iyo beeshi reer gara hantidaan inta yaalo iiba biyuhayte iyo geelkan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hin barakeeyo mujaahidiinta mayanka tala galnay waa cafur sida macanaa weeska hor in sheegay malis daarne insha allah biidnaahi baari maya rajayaane maanta waxay ka baadi in macanaa si si laba jibaarno sida macanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala niin sheegay falyatanaafasil mutanaafisuun inki tartamaan qabaa'ilida ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabshii iyo sunno rasuulka sal alla alayh wasalam oo isku soo duuleen gaalidan oo saliibiyida iyo riddidan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo jibiyey insha allah biidnaahi baari intii dhimina insha allah una iyo qabiiladan iyo mujaahidiintan gorba isqabsano si toosa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakay maal gabdhahaano in si toosa insha allah furma in haadirno hadda maanta may wareejiyeyna hanto biidnilaahi baari biryaal dambe may wareeji doognee dhilinyaro iyo rig mujaahidiineh oo dhadheg macna naf noolba biyi doona insha allah hadda maal waaye bir waxay kabaadi ma biyi doone ilaahay nin barakeeyo wiilishaano insha allah biidnaahi baari oo qaaliga ee mujaahidiinta maa gacanta ku saari doone gaal iyo riddo haddii idinka waddankan waddan islaam waaye haddii aad iskilugooyo hayto hadda wakhtiya kiinsu wakhtiya fursada haysite murtadyaw ilaahay ka cabso towbisheen towbiya kiinfurun goorkii goor dhow eto hadda macnahadda haalida macnaa haalidda haddaa bilaawitay insha allah biidnaahi baari haween ku dhaqan farsooley iyo tooratooro oo isku duubanaya iyaguna waxa ay goobta soo dhoobeen deeq kala duwan oo ka kooban kow iyo toban karton oo timir ah siddeed boqol iyo lixdan kiilo oo buskud ah sagaashan go oo nuuca dhaxanta laga hugta iyo boqol caag oo galaysan amaba dhahaaran si biyaha loogu qabowsado mid ka mid ah hooyooyinka ayaa ragga soomaaliyeed waxay ku gubaabisay in ay soo xaadiraan furumaha dagaalka si meesha looga saaro shisheeyaha iyo maamulada uu dhistay meel kasta oo joogaana gabdhaha muslimaadka waxaan leeyahay ka soo qaybgala jihaadka maanta yaadan harinina insha allahu tacaala naf iyo maalbixiya caagaga tala insha allahu tacaala hala soo daahina wixii hore inka tag ha u fiirsanina hadda ka soo gaara insha allahu tacaala biidni illaahi baari meeshaan insha allahu tacaala maanta waxaan wareejinaynaa annagoo isku duuban degmada toortooro iyo farsooley gabdhaha muslimaadka ah ansaar iyo muhaajiriin isku daran insha allahu tacaala waxaan wareejinaynaa boqol caag oo caag saabane ah ragga furmaha hore ku jira ayaan rabnaa insha allahu tacaala inay biyaha ku cabaan waxaan wareejinaynaa koo iyo toban kartoon oo timir ah ayaan wareeji doonaa biidni illaahi baari waxaan wareeji doonaa sagaashan go oo go-a la hugsada ah insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa walaalaha marna inay gogladaan marna inay hugsadaan insha allahu tacaala waxaan wareejinaynaa sideed boqol lixdan kiilo oo buskudka ah oo jawaanada iyo lagu tala baxayaasha insha allahu tacaala biidni illaahi baari intaas waxaa dheer haddii allah awoodda la oggolaado barnaamijkan waa barnaamij socon doona oo taxanaya insha allahu tacaala nabadoonada iyo insha allahu tacaala kulligan annagoo isku duuban waxaan diyaar u nahay inaan gaalada jabino insha allahu tacaala ilaahayna oo jabiyo rag iyo dumarna ma kala her doono biidni illaahi baari إن شاء الله تعالى وحن رجعنا رأي توحيدك إن قصر من الكسر بإذن الله باري هذه الله وضل أقلاه وحن لا يهي رجع فرمها أن آذن أوف فديو فلن ماذا إسكت أوف قال وجبته كفى إذا استينا رعد ستين إن شاء الله تعالى رجع إذن جبيه جدك قد حاول لقى قرية كجار إن شاء الله تعالى أجرك يا إذن ساجن قبلها وحن لنا إن شاء الله تعالى من الكسر جوعان رجع قرية كوالسين ويلكو هيقعد منيا وروح دمري فجر إن شاء الله تعالى هبرت ويلك هذا شهيدي على علن إن شاء الله تعالى ويلك هذا جنة يكون بلن قادة بإذن الله باري سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يكون عدهاي قبر البي كفى إيدو يسو ولعلك هدو شهيدو إن شاء الله تعالى الماء ويكريان شهادته ويقان قارين رق شهادته صوب اللابين أيقان فرمها ركجران مانتا waxaan umalaynaya jihaadka rag badan ayaa taagtaagan ciyaalkii yararka oo shalay la dhalay maanta way qaangaareen oo jihaad kusoo qaangaaray ayagaana xabadda ridooyo insha allahu tacaala gabar walbay ninkaan haddoo shihido ilmaha way korayaan dowladda islaamkaan u ballan qaada insha allahu tacaala dowladda islaamka ayaa u ballan qaada inay koraan shahaadada biidni illaahi baari ragga waxaan leenahay ogaasyada ah insha allahu tacaala jihaadka sii wada hana ka caajisino insha allahu tacaala saa u dadaasheen sii lamanlaaba insha allahu tacaala gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ugaas ibraahim maxamed nuur ayaa geela iyo deeqda kaleba la wareegay waxaana uu ku wareejiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka xarakada shabaabulmujaahidiin si loo gaarsiiyo ciidamada furmaha ku sugan farsoole ayaan joognaa haddeer waxaan halkan ku soo dhoweyn nagu soo dhoweeyey beelweynta gare iyo beesha shancaleemood waxay nagu soo dhoweeyeen nicmada ilaahay horteena dhooban sida aanaboorada timirta caagaga buskudka imaamadaha go-yada iyo timirta dhammaan waxayna u dhiibeen in loo geeyo furmaha ayay u keensadeen halka hoolaha bixinayana waxaa weeye saddex qayb markaa u kala qaado qaybta koowaad waa beesha garre qaybta labaad waa beesha caleemood shanta caleemood weeye qaybta saddexaad waa haweenka mu'minaadka ah ee ku nool farsoole iyo tortorow waxay nagu ware allahu akbar waxay bixiyeen beesha gare waxay dhiibtay afartan kartoono aanaboora afartan kartoono oo timira labaatan neef oo geela ayaa waxaa bixiyey beesha gare odayaashoodii dhaqanka ayagoo mihalaya beesha beeshan caleemood halkan waxay ku wareejisay toban neef oo geel ah toddobaatan kartoon oo timira boqol habbo oo imaamada inta ayay bixiyeen beesha calemood intaa kadib hooyooyinka mujaahidiinta ah ee muslimaadka ah gabdhahayni halkan waxay ku bixiyeen oo ku wareejinayaan mujaahidiinta safuurta hore joogta in laga gaarsiy ay rabaan buskud gaaraya siddeed boqol iyo lixdan kiilo oo ku kala xiran bacyo ku kala xiran iyo waxay kaloo dhiibeen halkan ay ku wareejiyeen kow iyo toban kartoon oo timir ah timirta loo yaqaano zaad oo looga tiragelay ciidamada furunta jooga waxay kaloo halkan ku dhiibeen caagaga tolliinka biyaha lagu qaboojiyo oo ay ugu talagaleen ilmahooda mujaahidiinta ah oo ay furmaha joogaan waxay kaloo wareejiyeen sagaashan go oo looga talagelay in loogglaga geeyo mujaahidiinta loo geeyo furmaha joogta ayay keeneen fagaaraha lagu wareejinayay geela iyo deeqda kaleba waxaa dhoobnaa qaar badan oo ka mid ah bulshada reer farsooley iyo kuwa ka yimid miyiga intaba waxaana mararka qaar isqabsanaysay takbiirta beelaha ku dhaqan walaayaadka islaamiga ayaa waayadan si dabajooga geel waxay ugu wareejinayeen xarakada shabaabul mujaahidiin halka dumarkuna ay kaalintooda qaadanayeen oo ay deeq kala duwan dhiibayeen